BBC right here on The Voice of America.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo soddonka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha abriil waa kow iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
wiil waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaaya casaa walaal ahaan inuu u yimaado oo maarkino wax u sheego ilaa hadda anigana ma garan karo kole wiil yaroo soomaali ah oo eejkoodoo kaleeta ah haddee f b i soo adeegsatay haddayd qolo kale soo adeegsataba aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascadoo ma jirto taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyada laba ka mid a dhallinyaro lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis oo shalayto maxkamad lagu soo taagay dalkan maraykanka waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan ilaa iyo lix macallin dugsi qur-aan oo laga sii daayay xabsiga magaalada baydhaba ciidamo soomaali iyo jabuuti isugu jiray oo waday gargaar oo gaaray magaalada buulaburte ciidamo maraykana oo tababaraya askarta dalka yukrain iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
xeer ilaalayaal talyaani ah ayaa waxa ay amreen in lasoo xiro laba ka mid a dadkii axaddii iyagu laga soo badbaadiyey doona ay saaraayeen muhaajiriin oo masiibadu ay qabsatay iyada oo looga shakisan yahay in si sharci darro ah ay uga ganacsadaan dadka mas-uuliyiinta talyaaniga ayaa waxay caddeeyeen gelinkii dambe ee isniintii shalay ahayd in dadka la tuunsan yahay ah ay yihiin kabtankii markabka oo u dhashay tunisiya iyo saaxiibkii oo siriyaan ah iyadoo lagu tuunsan yahay in dooni ay kaga soo rareen xeebta libiya dad badan oo gaaraya sagaal boqol oo qof mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dadkaasi ay tuunsan yihiin ay ka dhex heleen toddoba iyo labaatan qof oo lasoo badbaadiyey oo laga wareystay shirkii doontaasi oo ahay tii ugu dhimashada badnayd madaxa midooda yurub ayaa isniintii waxa ugu baaqay madaxda dalalkaasi in ay isugu yimaadaan kulan deg deg ah si ay uga hortagaan shiddada muhaajiriinta dooni labaad oo siday muhaajiriin ayaa isniintii ku burburtay agaarka jasiiradda griega ee rodes taasi oo muujinaysa qulqulka aan dabaca lahayn ee muhaajiriinta ka imanaya afrika bariga dhexe iyo koonfur bari eshiya ay ugu soo safrayaan yurub si ay u helaan nololtoodii hore u dhaanta saraakiisha dowladda maraykanka ka tirsan ayaa soo xiray lix qof oo dhallinyaro reer minnesota ah kuwaasoo lagu soo eedeeyey in ay qorsheynayeen inay u safraan dalka syriya si ay ugu biiraan maleeshiyaadka isis lixdan dhallinyarada ayaa dhammaantoodba ahaa soomaali maraykan reer minnesota ah iyadoo sidoo kalena loo haystay inay shirqool iyo inay isku dayeen inay taageero siiyaan urur argagixiso dacwadan raggan oo la shaaciyey shalay oo isniin ahayd ayaa waxaa lagu kala magacaabaa maxamed faarax cadnaan faarax cabdiraxmaan daa'uud guuleed cumar hanad muuse iyo sakriya cabdiraxmaan dhammaantoodna waxay ka tageen waxay ku noolaayeen minneabolis iyo agaaraheeda xaakim maraykan oo lagu magacaabo andrew lager ayaa sheegay in raggani ay toban bilood ka shaqaynayeen in ay ka baxaan maraykanka si ay ugu biiraan kooxda isis
etoobiya ayaa waxay xaqiijisay in soddon muwaadiniinteeda ah ay kooxda daacish ay ku dishay dalkaasi libiya hagaajintaasi ayaa soo baxday isniintii shalay ahayd kadib markii kooxda isis ay sii daysay cajalad video ah oo muuqaal ah oo u muuqday oo madaxa laga tooganayo ama la qoorgoonayo dowladda ethoobiya ayaa waxay soo saartay bayaan ay ku cambaaraynayso waxay ugu yeertay dilka bini'aadminimada ka baxsan ee loo geystay muwaadiniinteeda etoobiya waxay sheegtay in baarlamanka uu maanta fadhiisan doono si uu ugu dhawaaqo wakhtiga la qabanayo barooradiiqa qaran iyo weliba inuu ku dhawaaqo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ay kaga jawaabayso dilkaasi cajalada ayaa la midatay bishii februari ee ay mintidiinta ay qoorta kaga goynayeen masiixiyiin masar ahaa saraakiil ka tirsan jaamacadda carabta ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee faransiiska in taliyayaasha ciidamada ee gobolka ay toddobaadkan ku kulmi doonaan magaalada qaahira waxaa shalay maxkamad la soo taagay lix dhalinyaro oo soomaali ah oo lagu soo eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan kooxda isis iyagoo qorsheynayay inay u socdaalaan dalka suuriya dhallinyaradaasi ayay shalay maxkamaddu diiday in lagu sii daayo damiin waxaana dhegeysiga dacwadooda ay bilaaban doontaa saddex iyo labaatanka bishan abril haddaba shalay maxkamadda waxaa tegay waryaheena v o a maxamuud mascade waxaana uu kula kulmay hooyada laba ka mid ah dhallinyaradaasi oo lagu magacaabo ayaan maxamed faarax wuxuuna ugu horreyn weydiiyey magacyada wiilasheeda
ee adigu meeqa caruura ayaa kaa xiran waxaa iga xiran laba caruur ah ee magacyadooda maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax ee wiilashaada maxaa lagu eedeeyey oo loo soo xiray ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano shalay labiyo tobankii markay duhurka ay ku taagnayd ayaa f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma hadli kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi een, cadnaan aawe cadnaan wuxuu daayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahay iyo walaalkay ayaa guriga joogay kulligeenna waxay iskugu kaaya keeneen fadhiga
ee wiilasha marka adiga lagaa xiray ee labadooda ma halkan baa lagu xiray mase laba magaalo kala duwan sandiyaga wiilal baa lagu xiray halkanna wiilal Een, ninka la yidhaahda cadnaan waxay naga- waxay kasoo kaxeeyeen shan labiyo tobankii duhurnimo waxay kasoo kaxeeyeen guriga Een, maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu california ku xiran yahay ee ee, waa gartay dabcan sida ay warbixinta ay soo daayeen waxay ku eedeeyeen in ay u socdeen waddanka siiriya oo ay argagixisada halkaa joogta taageerayeen ee eedaas markay idii yimaadeen adinka ma idii sheegeen annaga waxa waaye asal soomaali ahaan haddaan nahay caruuraheenna waxa waaye een, ah, suuriya wax taageersan male because soomaali labaatan iyo shan sane ilaa labaatan iyo afar sana dagaal ay ka socotaa wax ilaa hadda ka hadlaaya male intaasoo caruur ahoo waalidiinka dhinteen kuwa hadda dabadooda kusoo jiro oo la xirxiray kuwana gadaashoodaa la xirxiri doonaa annaga waalid ahaan dhibaata nagu haysato waddankan waddankeenina waxaan uga soo cararnay dhibaato iyo nabadgelyo inaan waddankan ku helno marka mar- een, ah, marka nabadgelyadii aan waddankan soo doonanay waxay ay noqotay argagax dhibaato caruuraheena ina la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro Een, caruuraheena inaan lagu rido wax la yidhaahdo cabsi oo kuwii yareera guriga noogu noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaad la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan waa gartay laakiin ee, waxaa jirta in ee, la sheegayo in caruurtan ee, la xiray ay qof u warramayeen oo magaciisa ay qolada f b i du ay qariyeen Ee, ma jira qof u imaanayay oo dhallinyaro ah oo aad ku arkayseen oo wiilashiina la socsocday ama aad hore u taqaaniin oo hadda ee, xariggan la xiray aad ku tuhmaysaan inuu jiro Een, haa waa jiraa wiil waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaaya casaan walaal ahaan inuu u- u- u yimaado oo maarkino wax u sheego ilaa ay hadda anigna ma garan karo kole wiil yaroo soomaali ah oo eejkooda oo kaleeta ah haddii f b i soo adeegsatay haddii qolo kale soo adeegsatay aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascadoo ma jirto Ee, adigu marka ee, haddaan hooyaa tahay ee, dabcan weliba waxaad ka mid tahay magaaladan hooyinku ee, la ogyahay inay ilmahooda daba socdaan oo ee, badanaa garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro adoo ilma caruurtaada wada marar fara badan baan kugu arkay Ee, marka wax aad adigu hadda ee, wiilashaadan la xiray aad uga shakisnayd ama dhaqdhaqaaq ka duwan kuwii hore aad ku aragtay miyay jireen maya because caruurteeda hooyo wadankan toddoba caruur ku rays garaynaysaan ahay marka caruurteedana waxay ku noolaayeen maasha allah beautiful life aabi iyo hooyo is isqabo oonan weligood dhibaato aanan ka dhexdhicin caruurtooda wada korsanayaan ahayn dhibaatadan haddayna soo food saartay waa wax cusub oo hadeerta wadankan kusoo biiray oo caruuraheenana leeyahay ciddaasay ataagaya ama ciddaasay la jiraan ama ciddaasay support ay ku yihiin marka aniga ma aaminsan caruurteeda beautiful life aan ku noolaysiiyey dhibaatadaana waa wax haddana soo food saartay marka cida aad tuhmaysaan miyaa jira oo leeyahay ilmahan iyaga ah meesha xun u wada oo ee, madaxda ka bedelaya oo halkan jooga walaalo kuley horta anaga sidaan arag aan u aragno bilkoos dowlad anaga ma lihin wax maantana taageersan oo ama dhinacayna soo istaagayana ma jirto bilkoos waxaana lagu arka dowlad la-aanta hooyo keligeed ama single mother oo caruur korsanaysa oo keligeed loo beehoofsanayo dhinac loo baxsanayo ama hooyo iyo aabbo isla wada jooga caruurahoodii marka dhibaatadan waa wax haddana soo food saaray waa wax caruureen hadda soo food saaray Een, marka ma garan karno ilaa iyo hadda ma garan karno waxaan iyo geemkan siduu u jiray iyo sida waxa waxa ahaa waalidiin badan baa dabcan aad aad hadda halkan ku joogtaan ee oo caruurtooda hadda ay wada xiran yihiin maad aragteen arrintan ma ka wada hadasheen Een, waalidiinta kulley ilmaheena ilmayaasha waa isku soo wada qoreen waa wax wada saaxiibo ah ama iskuul ha isla wada dhigtaan ama dugsi qur-aan ha isla dhigtaan ama banoon ha isla ciyaaraan marka aniga ma kala qaadqaadayo caruurtii kulley caruurta waxa waaye waa hal mid bay isla wada yihiin walaalo matalan ee waxaa jirta oo kale ee waalidiinta qaarkood ilmahoodii badana inaanay la socon oo aysan ka warqabin meesha ay tegayaan waxaa dhici karta mararka qaar in ilmihii si daran meel lagaga duufsan karo adinku ka waalid ahaan marka ee ma waxaad tuhmaysaan ciyaalkiina inay dad wax qaldan ka dhaadhicinaya inay jiraan ma waxaad tuhmaysaan in ee, qolooyinka sharciga ee dowladda lafteedu ay dhibaatada qayb ka yihiin oo qofkii isagoo oon sheekadanba ku jirin ee, hiwaayado kale waxaa loo tusay seed wax u tuhmaysaan walaalo waxa waaye ama dowlad ha ka qayb ahaato ama dad kale biniaadana ha ka qayb ahaadaan koley waxaan u- u- u arkaa aniga ayaan ahaan ah dulmi caruurteena lagu haayo meel kasta adduunka ay ka joogaan isnaad ole minnesota keligeeda maahan caruuraheena steeb baartaa lagu suubsanayaayoo baadhigoodaa la gadanayaayoo tahriib qaarkood qaarkood daraaga lagu lagu abuse gareeyey oo layiri daraagada qaarkii kaleeto aan diinta kula cararaynana waa kuwaana dhinacaanana laga soo galay marka caawa alla maba garan kara ma dowladda dhinaceeda ma dad caadi oo naloo soo adeegsadaa ma garan karo mascado dhibaatadan haddayna soo food saartay taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo laba ka mida wiilasheeda ay ku jireen dhalinyaro shalay maxkamad lagu soo taagay dalkan maraykanka kuwaasoo loo haysto in ay doonayeen inay ku biiraan ururka isis islamarkaana ay taageero siiyaan haddaba maxay tahay sababta dhallinyarada soomaalida ay bartilmaameedka ugu noqdeen kuwa ah xagjirka ah iyadoo horeyna ay u jireen dhallinyaro ku biirtay iyo qaar loo haystay inay taageerayeen kooxda al-shabaab su-aashaasi ayaa falastiin axmed iimaan waxay weydiisay kamaaludiin axmed xasan kamaal dacas oo madax u ah hay-ad iyadu u dooda xuquuqda aadanaha oo xaruntoodu ay tahay minneapolis
wallaahi walaalo eh, dhibaatooyin badan baa dhalinyarada soomaaliyeed haysata oo maaragtay ay ugu weyn tahay baylaxnimo iyo inaysan jirin waalidiin quman oo weliba aabayaal ah oo caruurtii ka warqabo oo daryeelo oo hooyooyinkii caruurtii lagu baylihiyey eh, inaynan jirin eh, hay-ado community ama bulshada u adeega oo caruurta waxbarashada iyo laqabsiga nolosha ka caawiyo aynan jirin dhaqaalo darro eh, jaaliyadda dhan haysato iyo dhaqaalo ahaa resourcesaan meesha oolin Eh, laakiin dhibaatada ugu weyn ee caruurteena haysata waxaa weeya laba shay kow waalidiintii soomaaliyeed oo waddan gaala a joogo oo diintii ku baxsada isleh oo lagaga faa'iidaysanayo meeshii ay lahaayeen in waxayna ku baxsadaan laga dhex ugarsanayo caruurtii loo soo dirayo dad muslim iska dhigayo oo jawaasiisa dowladda u shaqeeyo oo caruurtii oo baylaha oon aabe iyo walaalka weyn oo daryeel haysanin la saaxiibayo xudxudinayo eh, dhaqaale iyo laalish fara badan ku bixinayo ka dhaadhicinayo wax qalad ah kadibna intay ka duubaan casilado maxkamad lagu soo taagayo hawshan eh, howl ku kooban soomaalida ma aha muslimiinta maraykanka o dhan baa lagu hayaa badanaa waxaa la ugaarsadaa dadka laangaabta ah madowga fuqarada ah dhalinyarada aan shaqadii waxba haysanin kay faa'iidaysan laakiin kamaal haddaan kaa dhex galo een, mid ka mida waalidiinta caruurtii shalay maxkamadda lasoo taagay waxaa la sheegay in iyada iyo odageyduba ay ahaayeen dad isqaba wada nool caruurta si fiican u wada korsanayay aanay dhibaato xagga qoyska ah haysanin M- waxaana ka xiran maanta laba wiil oo ay dhashay oo maxkamad labadeedii wiilba maanta maxkamad lasoo wada taagay Een, so uma muuqato inaan la dhihi karin caruurtani qoysas dhibaataysanay ka yimaadeen laakiin qaarkood ay yihiin caruur faamiliyo fiican ka yimid oo ku dadaalaya waa runta walaal haddii caruuraha soomaalida ma wada dayacno qoysas badan oo qiimo badan baa jira iyo waalidiin eh, aabayaal wanaagsan baan leenahay ma aha inaan wada durayo eh, aabayaasha soomaaliyeed laakiin in badan baa qaybo mas-uul ah Eh, dhibka ugu weyn waxaa weeye f b i dii dowladdii la rabay inay ilmaha iyo dalka badbaadiso ayaa ilmihii ugaarsanaysa labadaa wiil oo walaalaha hadda sidaan ka akrinahay warqadii dacwada wiil saaxiibkooda oo guriga la yimaado oo la cunteeyo oo la casheeyo oo la qadeeyo yaa f b i da jaajus u ahaa aan wiilashan ka dhaadhiciyo waxaan kana duubay haddaan ku markhaati furhayo aabihii baa ka hadlay maanta ligu yidhi oo arrinta aada oo naxsan wiil wiilasha ka mid ee walaa la dhashay baa kaala ka hadlay idaacadaha localkana m b r ta marka dee dowladdii waxay nagu soo dirtay jawaasiis fara badan soomaali iyo muslim isugu jirto caruurtii iyagoo yaryar baa laga dhaadhicinayaa wuxuu ahaa baadil si looga dhigayo kadibna dad baa ku qaata boqolaal kun oo dollar mishaara lagu qaataa marka hawshan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal f b i da hawshan ka dhambaysa dee qoyska soomaaliyeed si walba ugu fiican yahay waalidka si walba u dadaalo dowladda iyo f b i da ka xoog badan kana dadaal badan laakiin taas Wuxuu- laftirkeeda marka la fiiriyo dhinaca aan aan aan aan ka fiirino ilaa qofka tuun u yimaado qof looma soo diri karo laakiin marka qofka qof loo soo dirayo ama la baarayo waa mar tuhun u yimid laga shakiyo dhaqdhaqaaqooda ama cadaymo lagu hayo taasoo keenaysa markaasi in la xaqiijiyo marka si loo Maya- xaqiijiyo maya- ayaa la maya sheegaa f sababta b i da ama inay waxaa tabahaas u jirta waxaa isticmaasho weeye, Carruurtan lixda ay hadda eh, la qabtay waxay ka tirsanayeen koox dhowr iyo labaatan afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan dhan oo ku wada xirnayd badigood masaajidka la yidhaha daarul faaruuq ee ku yaalla xaafadda bloomington Eh, xalaqo iyo koox isku xiran bay ahaayeen nin masaare oo la yidhahda amiir mashcal oo masaajidka volonteerka ahaa baa ko- iya kooxdaas abaabulay habeen kastoo isniina gurigiisuu geyn jiray casho uu samayn jiray biisa bahasha loo soo gedi jiray khuraafaad iyo baadil buu ka dhaadhicin jiray markay qaan gaaraan sideed iyo toban timuhu ugu jiri jiray dugsiga eh, masaajidka dhexdiisa muddo dheer oo shan afar shan sano ah yaa la geliyay carruurtan lix iyo toban sano markay jireen baa lagu soo bilaabaa howlahan sideed iyo toban meelaha markay gaaraan oo ay safri karaanna baasaboor baa loo dalbaa tiidhada kun iyo shan boqol laba kun oo dollar ilmo aan shaqaysanin baa la siiyaa marka waalidkiiba haddaa oga- ogtihiin ehelba oga- haddaa ogtihiin Marka wa- kamaal ha- xogahaasi haddaa ogtihiin maxaa ula wadaagi weyseen hay-adaha ammaanka ama adinku soomaali ahaan gobolka degan saa u yaqaan qofka aada uga qaban weydeen walaale horta he, dowladda had iyadaaba soo dirtay ninkan aad ka dacwoonay ood leedahay naga qabta iyada u shaqeeya marka yaad ka dacwoonay yaadsa u dacwoonay ha laakiin en, kamaal haddii dhibaatadaasu jirto soo maahayn adinku laftirkiin inaa ilmihiina inta la hadashaan aa u sheegtaan oo dhahdaan dadkan waa saas adinkaa dhibaato galaysiin haddiiba dhib arrinta la og yahay oo saas ay kuugu caddahay soo ma ahayn inaad carruurtiina ka adkaataan waa runta abay macan markaan anagu dadkeena howlahan ku- sida khaaska u daba socdo oo kale ee xog ogaalka u ah markaan hadalno oo sidan oo kale warbaahinta ola hadalno oo bulshada u digno waxaana lagu dhufanaya shabad waxaa leedahay masaajidii iyo diinta ilaahay bay la dagaalamahayaan masaajidii bay xirxirahayaan bulshadii aan lahayn difaaca iyo ilmaheeda badbaadiyaba annaga nagu soo foofaysaa oo diintii naga saaraysa way ridoobeen way gaaloobeen ilaahay diintiisa la dagaalamaan masaajidii bay xirahayaan baan leeyahay kamaaludiin axmed xasan kamaal dacas oo ah madaxa hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha oo ku taala minneabolis waxa uu u waramayey falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana idaacaddeenii aroornimo taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan ciidamo isugu jira jabuuti iyo kuwo soomaali ah oo wada gargaar ayaa gaaray deegaanka buulo burde si ay isugu furaan wadooyinka u dhexeeya beledweyne iyo buulo burde iyo weliba jalalaqsi taliyaha ciidamada dowladda guutada tobanaad ee gobolka Hiira- hiiraan korneel tawane axmed maxamed oo v o eda la hadlay ayaa sheegay inuu soo dhammaaday qorshihii al-shabaab looga saari lahaa inta ay kaga harsan yihiin gobolka hiiraan waxaana taliyaha waraysi la yeeshay waryaheena gobolada dhexe iyo hiiraan xuseen xasan dhaqane
Ah, ciidankaas waa jira een, ho- een, qorshuu meesha ku tegey Een, een, laba laba waajib ayuuna lahaa Een, mar waxay wadeen gaadiid ilaa t- sideed gaari gaarayo oo gaadiidka intareda loo yaqaan kormarada ah oo raraan oo qaar ay ganacsata ay raashinkaas leeyihiin qaarna samafal ay lahaayeen kuwaasoo bulobarda la gaarsiinayay sababtoo bulobarda waad ogtihiin waa meel cadowgii uu isbaarooyin u dhigtay Een, midda kale in ay xoojiyaan eh, ciidanka balobardo maadaama eh, meeshaasi meelo go-doona ay tahay inay xoojiyaan oo wadooyinka u furaan ciidankaas waan ugu dirnay ciidankaas labadaba waajibay lahaayeen een, wayna gaareen si nabadqaba ayay ku gaareen meesha la yihahdo cadowgana dhibaato badan dhibaato xoog lay u geysteen oo dhimasho iyo dhaawac iyo qalab ay ka qabsadeen ah Eh, marka waajibkii ciidankaasi loo diray waa fulay marka ciidanka ee, maalin dhexdaas ka tegay magaalada waxaa leedahay waxay qaadeen raashiin oo ay u qaadeen degmada buulaburte ha raashinna way wadeen waajib kaloo ciidanna way lahaayeen oo aan ugu talagalnay inay bolobarta xoojiyaan ciidanka degan een, si wadooyinka xirxiran loo furo labadaas waajib ay lahaayeen
Een, taliya su-aal ay dadka isweydiinayaana jiro Een, ciidamada soomaaliya awooddii ay ku tageen buulaburte waa ay haystaan maxaa diidaya in wadooyinka ay u furaan maadaama dadka muddo hal sano ay go-doon yihiin oo dad badan ay dhibaato iyo macluul ay ku muteen intii ciidamada dowladda ay joogeen bulaburti
wallaahi ciidanka balberde way dadaalaan way isku dayaan in mataqaanaa ay- ciidan walba horta mas-uuliyaduu leeyahay ka soo qaad mas-uuliyad aan amarkooda laga bixi karinay leeyihiin oo oo mas- oo mas-uuliyad aag ka soo qaad buurweyn oo kale ilaa halgan oo kale ilaa aboorey oo kale ilaa ma- aagga mas-uuliyadooda markaas way sugaan wayna tagaan raashiimo badan oo meelaha ku xayira way ka soo furteen way way waxayaan laakiin waxaa ka dhinan awooddii degitaanka inay meela degaan wadadaas ka mid ah sababtoo cadowga hadda taag badan ma laha laakiin waxuu sameeyaa inuu dadka ka daba meeraysto oo een, uu meeshii ee, wax usoo mari lahaayeenba uu uu dego haddii meesha loogu tagana uu haddana meel kale dego oo waxaas jidgooyin uu sameeyo Een, waxaa dhibaatooda ka jirta isku socodka isku socodka een, een, ayaa hadda ayaa weli laaban nimankan waxay sameeyeen sida caadiyan adduunka markay ama soomaaliya oo kale ama meelaha muhiimka dadka een, nidaamyada mataqaanaa shaqeeyahay meelaha muhiimka adduunka ka qabsadaan kuwani waxay sameeyeen inay meel walba galaan ay geed hoos wel- kasta fadhiisaan ay tuulo walba galaan Ah, ayay istaraatiijiyadooda iyo qorshahooda uu ahaa marka ha- maadaama magaalooyinka laga qabtay hadda wadanku qaranku waa qaran yaroo soo urudayo hadda soo dhismayo waxaa waaye ciidamadiisuna way dhismayaan marka hadda magaalooyinka weynaa dhamaa la qabsaday Een, marka dambena waxaa so- waxaa soo socota in tuulooyinka iyo iyo iyo iyo- iyo meelaha ay ku harsan yihiin isbaarooyinka hadda u yaaliin oo ay gaba mataqaanaa kusii tabar yareeyeen in looga dabagalo ayaa hadda la qorsheynaya si mataqaanaa een, loo suuliyo nabad- nabadgelyada loo soo celiyo marka waxaa leedahay eh, beledweyne iyo buulaburto oo boqol shan iyo toban kilomitr isugu ji- isu jira Een, qorshaha ciidanka waa in labada magaalo ay joogaan inta laga helayo qorsho kale oo tulooyinka u dhexeeya lagu degayo
maya waxa waaye waa wa- wa- way dhamaysan tahay in la dego bulobard magaalada beledweyne dhexdeeda in la dego meesha la yidhaahdo een, jallaqsi iyo bulobard dhexdeeda la dego wadooyinka la furo qorshaha waa dhamaystirna waa ku dhaqaaqaynaa dirabad
Een, ciidan badan oo dowladdu ay leedahay oo tababar soo dhammaystay qaarkoodna horey loo tababaraa jiro marka ciidanka ha- weli howlgal ma u sameeyeen gudaha magaalada iyo meelo ka baxsanba
ha ciidamo badan waa jira hadda kuwo tababar ku jiraa jiro kuwo soo dhamaystaa jiro kuwo dee hadda difaaciya jiraa jiro marka wa- waa ciidamo dee qorshihii loogu talagalo dowliga mar walba ka shaqeeya ama magaalada gudaheeda ha ahaato ama difaacyada ha ahaato meeshii la doonaha loo diro ciidamo uheegana in mar walba hawshii dowladda u dirtay ay qabato Ee, waxaan helaynaa warar ee, dadka qaar ay sheegayaan in ciidamada dowladda ka qayb qaataan dagaal beeleedyada maxaa nooga biiri lahayd wallaahi waa la sheegaa warkaas aniga dhowr jeer n- waa nalaku dacaayadeeyey Eh, laakiin beelaha meesha isku haysto midda raaysamina midda kalea nagu dacaayadey soo tiri hadba si laga raayo ayaa waxaana tirahdaa dagaalka ku- dowladda ku jirta marka waa iska dacayd noocaas oo anaga dagaal aan ka qayb qaadan oo guutadeenu ay gesho ama ciidanka xoogga dalka soomaaliya u gala ma jirto
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya guutada tobanaad ee gobolka hiiraan korneel tawane axmed maxamed oo u waramayay wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqane
ilaa iyo lix macalin dugsiyada qur-aanka kariimka ah oo muddo lix bil ah xabsiga magaalada baydhabo ku xirnaa ayaa la sii daayay kadib markii lagu waayay dembigii lagu soo eedeeyey oo ahaa in al-shabaab ay xiriir la leeyihiin warbixintan baydhabo waxaa nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh dadka xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo laga sii daayey waxay ahaayeen lix ruux oo macalimiin dugsi qur-aan ah kuwaasi oo bil ka hor laga soo qabtay xaafadaha magaalada baydhabo waxay ku eedeysnaayeen macalimiinta la sii daayey inay xiriir la lahaayeen kooxda al-shabaab laakiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa markii ay caddeemo ku filan weysay dembiga lagu eedeeyey maxaabiistaasi waxay amar ku bixisay in xabsiga laga sii daayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolada baybakol iyo gado gaashaanle aadan abuukar ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda ee lagu sii daayay maxaabiistaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad markay aragtay aayadda soddon iyo saddexaad suuratu almaa'ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay ogaatay in maxaabiista kale ah aadan ibraahim gamuur inna faadumo aadan afartan sideed jir ah ku dhashay degan biyoli laba macalin nuur ibraahim isaaq inna seynab macalin xasan afar labaatan jir ah ku dhashay degan baydhabo ahna macalin dugsi qur-aan saddex macalin ibraahim macalin isaaq ina madiino cali maxamed konton iyo afar jir ah ku dhashay degan baydhabo ahna macalin dugsi qur-aan afar maxamed nuur sheekh xasan ina xabiibo cusmaan cabdi afartan iyo lix jir ah ku dhashay degan baydhabo shan cabdisheekh saciid saalax kiirow ina xaawo maxamed soddon jir ah ku dhashay deganta yeglow lix macalin axmed cabdulaahi cali cismaan ina seynab macalin aadan labaatan iyo sagaal jir ah ku dhashay degan baydhabo ahna macalin dugsi qur-aan markay dhegaystay doodii qareenka oo ahayd in maxaabiista sare ku xusan si degdeg ah looga sii daayo xabsiga maadaama maxkamadda la horkeeni waayey markhaatiyaal ku caddeeya dembiga lagu soo oogay waxayna amraysaa in dhammaantood xabsiga si degdeg ah looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan in ay qaadato racfaan mid ka mid a maxaabiista la sii daayay oo v o a la hadlayay wuxuu sheegay inaan wax dhibaato a loo geysan oo ay jirdil ka mid tahay marka laga reebo xurriyadda laga qaaday onoo dugsaan rogno la ninkooy madatooyada la nijiyey meelaa walaa yarkoo sidibar iyo sidamiha rogni markaas kadib reedan talani wareeji markanta madi kooynin walaanyo ana la inkooyn malan dhabni gobdi ma aragna unuun ma aragna madi unan tur arday rognin arday alxamdulilah dad walaanyo jeeha dhax galay alxamdulilah ilay dhax dhax galnay marka reed una tugeek lan un ilaahay abuuray un wal un haysana arday umata nabu muhammad majar lankii oo un arday wal un suubinani suubina afo isin margna ilaahay margnin ku a isagana markaati kuatin lan un wal haysana mala taliyaha ciidamada asluubta gobolka baay gaashaanla sare aadan cali aadan dhiiga bariiq oo isna v o a la hadlayay wuxuu sheegay inaysan cidna ku xadgudbaynin waajibaadkoodana uu yahay inay hayaan dadka dembiyada lagu eedeeyo ciddii aan dembi lahayn la sii daynayo dadka waajibaadyo gudo labaatan farsan teegin umato ini toosi wali hun walisan toosi lanka talagalay ciidanka asluubto lankiba madaasakaas waa dhaganji wala ka dhadhamiyin iyo maxkamada ciidamada galabkaas sidameen wadijaasa meelo dhaqan celin laakiin xaqiiqada oo dhabte oo dhaqan toosiska ciidanka asluubto ciidanka asluubta langadada lamtuma qof oobna nin dhiiba kansa tumna hadii loo waayay maxkamadani kale saabtamato maxkamadani kale waaranga dhaninshana hatan waaranga walka dhiyano boqolaal maxaabiis ayaa ku jira xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo kuwaasi oo dembiyo kala duwan ku eedaysan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan ah, codkii saade cali warsame
anigu waan ku dhawrilaa ku soo dhowaylaa dhabtaan kugu qaban lahaa anigu waan ku dhawrilaa ku soo dhowaylaa dhabtaan kugu qaban lahaa wadnaqaan ku dhex gelin lahaa korkaan kugu dhashan lahaa wadnaqaan ku dhex gelin lahaa korkaan kugu dhashan lahaa dhammaan kaca oo dhankooda duuma dhammaan kaca oo dhankooda duuma wadnaqaan ku dhex gelin lahaa korkaan kugu dhashan lahaa wadnaqaan ku dhex gelin lahaa korkaan kugu dhashan lahaa dhammaan kaca oo dhankooda duuma dhammaan kaca oo dhankooda duuma aha hele oho
codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya fanaanada saada cali warsame heestii dhabta gabagaba ayay u ahayd guud ahaan idaacaddeenna ee aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono galabta afarta galabnimo waa ibraahim xasan daandurey anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
anigu waan ku dhugan lahaa ku soo dhowayn lahaa qalbigayaan ku dhigan lahaa anigu waan ku dhugan lahaa ku soo dhowayn lahaa qalbigayaan ku dhigan lahaa anigu waan ku dhugan lahaa ku soo dhowayn lahaa qalbigayaan ku dhigan lahaa anigu waan ku dhugan lahaa ku soo dhowayn lahaa qalbigayaan ku dhigan lahaa dhabankaan kugu hayn lahaa dhiigganisasin lahay This program has come to you from the Voice of America, Washington.